بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh رb العاalمين والصلاaة والسلاaم عlى رsuuل الlh slى الlه عlيه وعlى آlه وصaحبه وsلم اllهma وفqna min الأqوال والأعmاl لma تحibه وترضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda lixdanaad ee suuratu tawba allah waxau ihi subxaanah inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum wafi alriqaabi waalghaarimiin waalghaarimiina wafii sabiili اllahi wabni الsabiili fariidatan min allah wallahu caliimu xakiim allah waxa uu yidhi inama asadaqaatu lilfuqaraa waxaa aayaadkii inoogu dembeeyey ee xalay aynu soo maray ay ku saabsanaayeen nimankii munaafiqiinta ahaa oo nebiga sala allahu calayhi wasalam ku ceebeeyey qaabkuu sadaqaadka u qaybinayey marka aayaadkan alla wuxuu ku tilmaamayaa sadaqaadka iyo qaybintooda cidda tawalliday ee amarkaa iska lihi inay tahay allah subxaanahu wa tacaala nebiguna sala allahu calayhi wasalam uu fulinayo uun wixii ilaahay uu amray ee amarka inaanu isagu lahayne alla uu leeyahay isaguna uu fulinayo oo uu la mubaasharoonayo allah waxau idhi inama asadaqaatu sadaqaadkii waa sakawaadkaa looga jeedaaye lilfuqaraa kuwii baahnaa ee fuqarada ahaa ayuunbay u sugnaadeen sadaqaadku waalmasaakiini iyo masaakiintii ayaa ay u sugnaadeen oo la siinayaa iyo waalcaamiliina kuwii ka shaqaynayey calayhaa ay cala asadaqaat iyo sadaqaadka waa sakooyinkii lasoo ururinaye kuwii ka shaqaynayey ayay u sugnaadeen oo wax laga siinayaa iyo waalmu'allafati kuwii lasoo dhoweynayey quluubuhum qalbiyadooda loo soo dhoweynayay xagga islaamka ayaa ay u sugnaadeen oo wax laga siinayaa iyo wa fi riqaabi iyo wa fii fakki riqaab qooraha xorayntoodii ayaa ay sadaqaadkii u sugnaadeen oo lagu bixinayaa iyo waalghaarimiina iyo kuwii daymoobay ee dayntu waxa weeyaan ay qarqisay awood ay isaga bixiyaanna waayey kuwaana sadaqaadkii waa u sugnaadeen iyo wa fii sabiili illaah ilaahay jidkiisii oo jihaadka looga jeedo ayaa sadaqaadkii u sugnaadeen iyo wa bni sabiili ina waddo waxaa looga jeedaa qofkii waddada hayey ee socotada ahaa ayaa ay sadaqaadkii u sugnaadeen oo wax laga siinayaa fariidatan min allah ay farad allaahu ilaahay waa faral yeelay daalik arrinkaa la soo sheegay oo sakawaadka iyo qaabka loo qaybinayo ilaahay baa faral yeelay fariidatan faral yeelid fariidadaasoo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeyi xakiimun ee xikmad badan shay walba halkiisa dhigaya alla waxau yidhi wa minhum munaafiqiintii waxa ka mid ah aladiina kuwa yu-duuna dhibaya annabiya nebiga kuwa dhibaya ka mida sala allahu calayhi wasalam oo wayaquuluuna odhanaya huwa nebigu udunun dheg weeyaan macnaha waa qof wax walba iska dhegaysanaya wax walba iska maqlaaya qul waxaad ku tidhaahdaa udunu khayrin ay huwa nebigu udunu khayrin khayr dhegtii weeyi oo macnaha khayr buu idin maqlayaa lakum idinka oo yu'minu waa rumaynayaa nebigu billaahi alla ayaa u rumaynayaa oo wayu'minu wuu rumaynayaa lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ana wuxuu u rumaynayaa waxa khayrka ay u sheegayaan ama uu ka maqlo ayaa uu u rumaynayaa waraxmatu naxariis weeyaa nebigu liladiina kuwii buu naxariis u yahay aamanuu rumeeyey oo minkum idinka idinka mid ah kuwa rumeeye idinka midana raxmad iyo naxariis buu u yahay waaladiina kuwa yu-duuna dhibaya rasuula allah ilaahay rasuulkiisa kuwa dhibaya lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya ayaa u sugnaaday yaxlifuuna way dhaaranayaan munaafiqiintii bilaahi alla ayay ku dhaaranayaan oo lakum idinkay idin dhaaranayaan mu'miniintiyey oo maxay idinku dhaaranayaan liyurduukum si ay idin raalli geliyaan oo marka ay wax idinka soo gaadhaan ee la yidhaah ma sidaasaa tidhaahdeen weli iyo bille ayay xagaf ku siinayaan oo ku dhaaranayaan liyurduukum si ay idiin raali geliyaan ayay beenta ugu dhaaranayaan wallaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisa ayaa axaqu u xaqnimo badan oo u mudnaan badan an yurduuhu inay raaligeliyaan alle iyo rasuulkiisa u xaqnimo badan ridaha iyo raalli ahaanshaha in kaanuu haddii ay ahaadeen mu'miniina kuwa rumaynaya hadday mu'miniin dhaba yihiin ilaah iyo rasuulkiisa ugu mudan cid la raaligeliyo allah waxau yihi alam yaclamuu miyaanay ogeyn annahu ana alamra washa'na in xaalkiiyo arrinku uu yahay man yuxaadid illaaha ruuxa ilaahay khilaafa iyo warasuulahu rasuulkiisa khilaafa faanna lahu inuu u sugnaaday ruuxa naara jahannama jahannama naarteedu khaalidan xaale uu yahay kii ku waaraya fiihaa jahannama dhexdeeda daalika naartaa jahanamee uu gelayaa alkhizyu waa hoog iyo dulli khizyigii iyo dulligii alcadiimu ee weynaa daalik ay naaru jahannam alkhizyu alcadiimu waa hoogii iyo dulligii weynaa oo dulli ka weyne ma jiro yaxdaru lmunaafiquuna yaxdaru waxay ka digtoon yihiin oy ka baqanayaan almunaafiquuna kuwii munaafiqiinta ahaa waxay ka digtoon yihiin an tunazala in lagu soo dejiyo calayhim korkooda suuratun suurad in lagu soo dejiyo ayaa ay ka digtoon yihiin oy ka baqanayaan suuraddaasoo tunabbi'uhum uga warramaysa bimaa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda waxa ku sugan waxay ka baqa qabaan oy wadnaha farta ugu hayaan bilaa ay soo degtaa suurad odhanaysa hebel iyo hebel waa munaafiqiin oo macnaha dee sifaadka xun ee ay leeyihiin iyo acmaashooda xunxun horaa loogu fadeexadeeyo bannaanka iyo badka loo soo dhigay laakiin waxay ka baqanayaan inay soo degto suurad odhanaysa waa hebel iyo hebel oo magac dhabaysa qul waxaad ku tidhaa nebi allow istahzi-uu iska jees jees oo iska ciyaara yacni waa amru tahdiid laa amru ibaaxa looma banaynayo istihzaaga laakiin waa hanjabaad iyo hadiidaad oo waxay la mid tahay icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya abaalkiinaa laydin marine markaa sidii oo kale weeye qul waxaad ku tidhaa nebi allow istahzi-uu iska jees jeesoo iska dheeldheela ina allaaha alle mukhrijun waa kii soo saarayee bannaanka usoo bixin doona maa taxdaruuna waxaad ka digtoon tihiin waxa aad ka baqanaysaan ilaahay bannaankuu soo dhigayaa alla waxau ihi walain sa'altahum haddii aad weydiisa nebi allow can istihzaa'ihim billaahi wa rasuulihi wa diinih haddaad su-aasho maxaad ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa ugu dheeldheelaysaan layaquulunna waxay odhan doonaan oo ay odhan doonaan innamaa kunnaa waxaanu ahayn uun nakhuudu kuwa baadilka iska dhex dabaalanaya oo iska dhexgelaya oo waa nalcabu iska ciyaaraya macnaha waxay odhan doonaan waxaanu ahayn uun kuwa iska baadilka dhumbanaya oo dhexgelaya oo iska ciyaaraya qul waxaad ku tidhaa nebi allow abillaahi ma ilaahay iyo wa aayaatihi aayaadkiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa ayaa kuntum ahaydeen tastahzi-uuna kuwa ku dheeldheelaya waxaa la yidhi waxaad ku tidhaa nebi allow ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ku jeesjeesaysaan oo macnaha marka la weydiiyo sababta ay istihza'an u samaynayaan ayay odhanayaan ujeeddo kaleba kamaanaan lahayne socodkaanu isku dhaafinaynay iyo waddada waanu uun iskaga sheekaysananay ee wax niyadda iyo qalbiga ka soo go-ay ma aha ayay ku hadlayaan allah waxau idhi laa tactadiruu ha cudurdaarannina qad kafartum allaylehe dhabahan waa u gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinnii dabadii waa gaalowdeen oo waaba munaafiqiine iimaanku halkuu uga yimid waa aliimaanu daahir waa iimaankay afka baarkiisa ka muujisanayeen kii laftiisay ka gaaloobeen macnuhu weeyi laakiin marka horeba dee iimaan runa ma ahayn alla waxau ihi in nacfu haddii aanu iska cafinno can daa'ifatin koox oo minkum idinka idinka mid a oo intay toobad keenaan aanu ka toobad aqballo nucadibu waanu cadaabaynaa daa'ifatan koox baanu cadaabaynaa biannahum bisababi annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen sababteedaanu ku cadaabaynaa mujrimiina kuwa xumo falayaal oo dembiilayaal ah oo macnaha kooxe hadday toobad keento onu ka toobad aqballo waxa shaki la-aana qayb idinka mid ah inaanu cadaabayno oo waxa weeyaan gaalnimo ay ku baxayaan alla waxa uu ihi almunaafiquuna raggii munaafiqiinta ahaa iyo walmunaafiqaatu haweenkii munaafiqaadka ahaa bacduhum barhkood min bacdin barhka kaluu ka ahaaday waa isku jinsi waa isku nooc waa ka shay ilwaaxid oo waxaa loo yidhi bacduhum min bacdin siday isku mid u yihiin aanay u kala duwanayn sidii shay qura ya'muruuna waxaanay isfarayaan bilmunkari waxa xun bay isfarayaan waa shariicadu waxay inkirtay xumaanteeda ay tilmaantay ayaa munkar la ydhaa wayanhawuuna waxaanay isu diidayaan cani ilmacruufi wixii wanaagsanaa ee shariicadu wanaaggeeda ay garatee la yaqaanay ayaa ay dafirayaan oo isu diidayaan wayaqbiduuna way qabanayaan oo way laabayaan aydiyahum gacmahoodana ay cani ilinfaaqi bixintay ka laabayaan gacanta oo ay ka qabanayaan oo waxba bixin maayaan nasullaaha ilaahay baa ay ka tegeen ay tarakullah oo diintiisa iyo daacadiisii iyo dikrigiisii ayaa ay isaga dhaqaaqeen oo ay dayaceen fa nasiyahum isaguna alla waa ka tegay oo tawfiiqda iyo hidaayadiisa ayuu ka xirmaaniyey oo ka qadiyey cadaab iyo cuquubo dhexdeed baanu kaga tegey allah waxau idhi ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ihi hum iyagunbaa ah alfaasiquuna kuwa faasiqiinta ah macnaha waa alfisqu lkaamil oo laamulkamaal baa ashaa la yidhaahdaa oo kuwa ku dhammaystirmay fisqiga iyo foolxumada weeyi ilan fisqigu kaamil iyo naaqis buu noqdaa oo qofka muslimkii dee fisqi waa ku dhici karaa laakiin fisqigiisu kaamil ma aha laakiin ka kaafirka iyo munaafiqu waa fisqun kaamil dhammaystiran oon kala dhinnayn allah waxau ihi wacad allah ilaahay waxa uu yaboohay almunaafiqiina ragga munaafiqiinta ah iyo walmunaafiqaati dumarka munaafiqaadka ah iyo walkufaara gaaladaba macnaha kuwii gaalnimada qarsaday iyo kuwii muujistayba labadaba rabbi wuxuu u ballan qaaday naara jahannama jahannama naarteeda khaalidiina xaale ay yihiin kuwa ku waaraya fiihaa jahannama dhexdeeda hiya jahannami xasbuhum kaafigooda ku filan weeyi walacanahum allah ilaahayna waa nacdalay oo naxariistiisa waa ka dheereeyey walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaab baa ay leeyihiin cadaabkaasoo muqiimun ay daa'imun joogto oo daa'ima oon marnaba laga dabcinayn kaaladiina min qablikum waa khabar mutadihiisii maxduuf iyo usoo qadar ay xaalukum ayuha almunaafiquun munaafiqiin yahay xaalkiinu kaladiina ka xaaliladiina sida kuwii xaalkoodii oo kale un weeyi kuwaasoo min qablikum idinka idinka horreeyey waxaa la yidhi munaafiqiiney xaalkiinu waxa weeyi sidii kuwii idinka idinka soo horreeyey gaalnimada iyo munaafaqnimada oo kaanuu waxay ahaayeen kuwaa idinka horreeyey ashadda kuwa idinka adayg badan minkum idinka quwatan xagga xoogga oo wa akhara idinka badan amwaalan xagga xoolaha iyo wa awlaadan xagga inamada iyo macnaha ubadkaba oo gaalnimada iyo munaafiqnimada waa ka siman tihiina waxabay idin dheer yihiin xagga xoogga iyo amwaasha iyo awlaadda oo fastamtacuu kuwaasi waxay ku raaxaysteen hore bikhalaaqihim nasiibkoodii ay adduunyada ku lahaayeen waa ku raaxaysteen oo waa qaateen fastamtactum idinkuna waa ku raaxaysateen bikhalaaqikum idinkuna dee nasiibkiinnii waa ku raaxaysateen oo waa qaadateen kama stamtaca siday ugu raaxaysteen alladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyey bikhalaaqihim nasiibkoodii siday ugu raaxaysteen oo wakhudtum waad dhex gasheen oo waa dhumbateen ama waad dhex dabaalateen baatilka kaladii ay kalkhawdi aladii sida dabaalashadii ama dhexgalkii oo kale khaaduu kuwaasi ay dhexgaleen macnaha kuwaa hore siday baadilka u dhumbadeen ee u dhex galeen ayaa idina u dhex gasheen ama wakhudtum waxaad u dhex gasheen baatilka kaaladii khaaduu ay kalbaatili aladii khaaduu baatilkay dhex galeen oo kalaa dhex gasheen oo kaladiida baatilka loo celiyo amaba mawsuulku waa kii nas iyo mushtarag u qaybsanaaye alladii waa mawsuul mushtaragah oo mufrad iyo musane iyo majmuuc si ugu wada dhacaya marka waxaad tidhaahdaa kaladii waa sida yani kaladiina oo bimacno ladiina ayaa lagu awilayaa marka wakhudtum waad dhexgasheen baatilkii oo waa dhumbateen kaladii ay kaladiina sida kuwii khaaduu iyaguba baatilka dhexgalay sida kuwaasi ay u dhumbadeen baatilka ayaa idinkuna u dhexgasheen alla waxau ihi ulaa'ika kuwaasi xabitat way burtay acmaaluhum camaladoodu fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waa ku burtay waalaakhirati aakhira dhexdeedana waa ku burto waa ku baaba'day wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alkhaasiruuna kuwa khasaaray weeyi khasaaraha dhammayska tiran een waxba ka dhinayn oo asha laamulkamaal baa la yidhaha alkaamiluuna fi lkhasaara waa kuwa khasaaraha ku dhammaystirmay een waxba ka dhinayn khasaarahooda alla waxa uu ihi alam yaatihim oo miyaanay u iman kuwan munaafiqiinta ah naba-u ladiina kuwii warkoodu kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey qowmi nuuxin alladiinada ka bedel ay naba-u qowmi nuuxin nebi nuux qoomkiisa warkoodii miyaanu u iman waxay faleen iyo wixii iyaga lagu falee lagu sameeyey in biyaha lagu halaagoo lagu hafiyey wa caadin wa naba-u caadin waxa weeyaan nimankii ree caad warkooduna miyaanu u iman oo nebi huudoo loo diray markay diideen dabayshii lagu dumiyey lagu baabi'iyey wa hamuuda wa naba-u hamuuda nimankii ree hamuud warkoodiina miyaanu u iman oo nebi saalixii loo diray markay diideen qaylada lagu halaagay wa qowmi ibraahiima wa naba-u qowmi ibraahiim nebi ibraahim qoomkiisiina warkoodii miyaanu u iman wa asxaabi madyana wa naba-u asxaabi madyana magaaladii madyan asxaabtii ku noolayd warkii ku dhacayna miyaanu u iman oo nebi shucaybkii loo diray markay diideen halaagii cadaabu yowmi dulla uu ku dhacay waalmu'tafikaati wa naba-u lmu'tafikaat qaryooyinkii qallibmay ee la dabarogay waa quraa qowmi luud waa nebi luud kuwii loo diray magaalooyinkoodiie kuwaana warkoodii miyaanu u iman atathum rusuluhum waa tan ambaadoodii iyo warkoodii laynoo faahfaahinayo oo warkoodu waa maxay atathum way u timid kuwaas rusuluhum rusushoodii way u timid bilbayinaati mucjisooyin cadcad oo rusushaa runnimadooda tilmaamaya ayay ula yimaadeen famaa kaana allaahu liyadlimahum waxaad u soo qadartaa markaa markay rusushii mucjizaad cadcad ula yimaadeen dee fakadabuuhum way beeniyeen oo dabeed fa ahlakahum ullah ilaahayna waa halaagay dee famaa kaana allah mar hadduu ilaahay halaagay alle ma ahaanin liyadlimahum kii dulminaya ee halaagu halaagay ku dulminaya walaakin ha yeeshee kaanuu iyagaa ahaaday anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulminaya oo ciqaabkiiyo cadaabka u sababay yacni ilaahay halaagaa uu halaagay kagama gardarra ee iyagaa galabsado sidaasaa looga gooyey weeyaan macnuhu ilaahay tabaaraka wa tacaalaa aayaadkan wuxuu inoogu tilmaamay arrimo muhiim ay ugu horeeyaan aljihaat athamaaniyatu alatii tusrafu laha azakaatu alwaajiba sideedda sinfi ama sideedda qolo ee mutaystay sakada waajibkaa in la siiyo sadaqaadkani sunnihii ma aha oo sadaqada iska sunnada ah cid gaarihi ma lehe cid walba waa la siiyaa laakiin sakada waajibka ah ilaahay wuxuu u qoondeeyey qoom iyo dad gaar ah oo in la dhaafiyaa aanay bannaanayn iyaga in la siiyaana ay waajib tahay hase ahaatee in lagu dhammaystiro sideeddaba meel laga wada helaa daruuri ma aha sinfi haddii laga helo iyo laba haddii laga helo wixii laga helo unbaa la siin oy ku ansaxaysaa innamaa waa adawaatu xasrin waa koobis waxaa halkaa laga qaadanayaa innama asadaqaat cid alla cid ku tasarufi karta oo tale kale ka keensan kartaa ma jirto ilaahay sideedda qoluu sheegay uunbaa la siinayaa cid kale kuma baxasa sakadii waajibka ahayd sideeddaa qolo waxaa ugu horeeya alfuqaraau waalmasaakiin oo ka siman baahida waxaa la yidhaha faqiir iyo miskiin ida jtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamacaa hadday kulmaan way kala tagaan hadday kala tagaanna way kulmaan macnaha waa alfaada carabiga hadday meel isugu yimaadaanna laba macno kala yeesha hadday kala maqan yihiinna hal macno isku qaata oo marka faqiirku gaarkiisa yahay faqiir iyo miskiin waa isku mid uun laakiin markay meel ku kulmaan waa la kala duwaa marka imika faqiir iyo miskiin labaduba waa baahan yihiin waxayse ku kala duwan yihiin faqiirkaa liita miskiinkaana dhaama oo faqiirka waxaa la yidhi waxa weeyaan faqiirku waa huwa aladii laa yajidu shay-an aslan aw laa yajidu xataa nisfa xaajatih waxaa faqiir la yidhaah ka aan waxba haysanayn waxba soo roganayn ama xaajadiisa kala barh marka loo qaybiyo nuskeedna aan haysan oo xataa hadday wax gacanta ugu jiraan wax yar oo toban meeloodow meelna aan kaga dhacayn ah kaasaa faqiir la yidhaah ama almiskiin fa huwa aladii yajidu nisfa kifaayatih walaa yajidu kamaala kifaayatih waxaa miskiin la yidhaahdaa ka baahidiisa kala badh heli karaya hase ahaatee aan wada helayn wixii ku wada filnaa ee kifaayadiisa ahaa wax waa helayaa kumana filla kaasi waa miskiin waxaa la yidhi markaa faqiirka waxaaba laga soo qaatay min faqaari dahri oo lafdhabarta lafaha ku teedsan yacni qofka marka ay jabaan baa laga soo qaatay dee ma kici karo marka kaannamaa faqiirka nin faqaaru dahri ay jabeen oo faqriga dartii aan isqaadi karayn ila nin dhabarka ka jabay ma kici karo halkaasaa laga soo qaatay miskiinkana waxaa la yidhi waa min almaskana oo waa man askanahu lfaqru isagana baahidu way xasilisay oo miskiinku waa min asukuun marka farqi baana u dhexeeya xasiloonida iyo inaanu qofku isba qaadi karayn marka miskiinku waa dhaqdhaqaaqi karaa laakiin dhaqaaqiisu ma badna oo waxa weeyaan isaga laftiisa baahidu way xasilisay waa min asukuun ma dhaqaaq badno ma socod badna laakiin kan wuu dhaamaa faqiirkuse waa ninkaa faqaaru dahri ay jabeen oo kale oo sidaanu kaa dhabarka ka jabay aanu isu qaadi karayn ayaanu soo roganayn oo aanu isqaadi karayn faqiirku marka calaa kullin miskiinku inuu faqiirka dhaamana waxaba laga dheehanayaa wa ama asafiinatu fa kaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri masaakiin baa lagu tilmaamay haddana doon bay lahaayeen badda ka shaqaysa haddana waxaa la yidhi doonta waxay u sugnaatay masaakiin marka halkaa waxaa laga qaadanayaa miskiinku wax wuu haystaa wuu shaqaysanayaa hase ahaatee kifaayadiisii ma hayo waxaa soo gelayaa kuma filla hada huwa almiskiin faqiirna waxbaba iskuma furto sidaasay ku kala culus yihiin idan markaa zakawaadkii waxaa ugu horeeya faqiirka waxaa loogu soo hormariyey waa ashadduhum xaajatan ka ugu baahi badan ee ugu waxa weeyaan ugu liita ugu daciifsan miskiinkii baa lagu xujisiiyey oo isaguna waxa haystee laakiin kifaayadiisa aan helay waxaa lagu sadexeeyey wlcaamiliina calayha zakadii waxay u baahantah kii soo guri lahaa kii qori lahaa kii ilaalin lahaa marka caamiliintu waa dadkan zakada loo diree ka shaqeeya marka dadkaa zakada ka shaqaynaya waxay xaq u leeyihiin mushaharkooda zakada in laga siiyo wax ku filan wlmualafati quluubuhum waa laba qolo midkood taaliifu lquluub culimmadu laba midkood bay ku fasireen oo inay yihiin gaalada islaamkooda la rajaynayo ee lagu soo dumayo lagu soo dhaweynayo islaamka weli may islaamin waxaase laga rajo qabaa inay islaamaan oo dee islaamka iyo ehelkiisaba ay anfacaan dadkuna ay ku daydaan marka qoladaas la doonayo in islaamka lagu soo jeclaysiiyo lagu soo dhaweeyo zakada xaq bay ku leeyihin oo waa la siin karaa waxaa kaloo zakada xaq ku leh kuwa imika soo islaamay islaamkoodu uu cusub yahay ee u baahan iimaankooda iyo diintooda in loo adkeeyo oo qalbiga loo xoojiyo marka almualafatu walmu'alafati quluubuhum labadaa sinfiba way ku dhacaysaa kuwa islaamka ee laakiin islaamka ku cusub ee u baahan in qalbiga iyo iimaanka loogu adkeeyo islaamka oo lagu jeclaysiiyo wax siinta la siinayo iyo inay yihiin kuwa la doonaya inay kusoo islaamaan labadaba zakada xaq bay ku leeyihiin marka halkaana waxaa laga qaadanayaa dee in xoolaha in dadka wax la siiyo basharka iyo bani aadamka inay xikmad iyo faa'iido weyni ku jirto oo ruux baa laga yaabaaba inaad u samafashood adduun siisay inaad diintii iyo dacwadii iyo khayrkii ugu soo jiido waayo xooluhu raad weyn bay dadka ku leeyihin iyo basharka waxaa kaloo ka mid a zakada waxa weeyaan masaarifteedii faku riqaab qoorta xoraynteedii oo addoonka mukaatabka la yidhaahdo almukaatab waa ka lagu qoray xoolo intaa leeg haddaad iska bixiso xor baa tahay mukaatabkaas in wixii lagu qoray xornimadiisa lagu xidhay laga bixiyo xaq buu uleeyahay sakada in laga siiyo si uu xornimadiisa u qaato waalghaarimiin kuwa daymoobay ruuxii hadduu daymoobay iskana bixin kari waayo sakadii xaq buu ku leeyahy wa fii sabiili illaah waa mujaahidiintii oo sahaydoodii iyo hubkoodii iyo daryeelkoodii iyo diyaargarayntoodii xaq bay sakada ugu leeyihin halkan haddaba culimmadu waxay isku khilaafeen fii sabiili illaah ma jihaadkunbay gaar ku tahay mise waa caamoo wax allo wixii khayr ee alle dartii sakadu way ku baxaysaa qowlka raajixee xooga badani waxa weeye fii sabiilillaahi caam maahe waa khaas oo waxay gaar ku tahay waa aljihaad oo mujaahidiinta iyo diyaargarayntooda iyo sahaydooda ayay gaar u tahay ee acmaashii khayriga ahaa masaajidadii madaaristii kafaalatu ducaad waxyaabahaas yacni haddaanu qofku asnaaftan kala soo gelayn oo dee miskiinkii iyo faqiirkii iyo caamiliintii iyo jiha kaleu qofku ka soo geli karaa laakiin fii sabiilillaahi de kama soo gelay oo fii sabiilillaahi jihaad bay gaar u tahay acmaasha khayriga ana laguma fasiri karo sheikhulalbani calayhi raxmat ullah mar la weydiiyey waxa uu haleeshiyey fii sabiilillaahida xajka oo waxa uu soo qaatay xadiid abuu macqil ayaa abuu macqil oo xajka tegaya ayaa ooridiisa ummu macqil ayaa tidhi waxa weeyaan awrkan ama gaadiidkan aynu leenahay waxa weeyaan anna igu xajisii markaasuu yidhi may fii sabiilillaahi baan u xidhay kuguma xajisiinayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam abuu macqil buu u yeedhay intay haweenaydii rasuulka arrintii u sheegtay oo ka cabatay ayuu abuu macqil u yeedhay wuu weydiiyey markaasuu yihi yaa rasuul allah dee waxa weeyaan awrkan ama gaadiidkan waxaan usoo xidhay fii sabiili illaah jihaadka keliyaan usoo xidhay markaasuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam haddaad ooridaada ku xajisiiso fa huwa fii sabiili illaah marka halkaa sheekhulalbaani wuxuu ka qaatay ana alxaja min sabiili illaah ilaahay jidkiisii inuu yahay oo dadka aan xajin ee xajka u baahan zakada inay xaq ku leeyihiin oo laga xajisiin karo lianna alxaja min sabiili illaah culimmada qaarkood waxay raaciyeen fii sabiili illaah waxa weeyaan alabulcilmiga iyagoo daliishanaya xadiidkii man kharaja fii alabi alcilmi fahuwa fii sabiili illahi xataa yarjic xadiidkaana culimada qaarkoodna waa quweeyeen qaarna way daciifiyeen sheikhulalbaanina fii saxiixi tarkiibi watarhiib waa ku saxiixinayaa kutubtiisa qaar ka midana wuu ku daciifiyey marka culimada qaarkood alabulcilmigaana waxa weeyaan waxay ku xambaareen inuu yahay min sabiili illaah marka khulaasadu waxa ay tahay asal ahaan labada arrinee culimmadu ay ilxaaqiyeen mooyaane fii sabiili illaah waxay ku rumoobaysaa jihaadkii uun waxyaabihii kale khayriga ahaa iyo danta guud iyo acmaasha samafalka ee la sameeyo loogama qiyaas qaadan karo wa fii sabiili illaah culimada qaarkood waa yidhaahdeen oo waxay yidhahdeen wa fii sabiilillaahi wax alle wixii khayriye alle dartii wuu soo gelayaa laakiin qoolkaasi waa daciif waana laga xoog badan yahi wabni sabiili waxa weeyaan sinfiga sideedaad waa musaafirkii socotada ahaa oo ruuxii socotada ahaa waxa weeyi haddii sahaydii ka go-do xataa waddankiisa markuu joogay qaniba ha noqdo laakiin isagoo qaniiba haddii sahaydii ay ka go-do xaq buu uleeyahay sakadii in wax laga siiyo fariidatan min allahi wallahu caliimun xakiim arrintaas ilaahay baa qoondeeyey oo qadaray oo qorsheeyey oo cid kale oo faragelin karta oo ku tasarufi kartaa ma jirto waxaa kaloo aayaadkan ku sugan almunaafiquuna wa sifaatuhum wa jazaa-uhum nimanka munaafiqiinta iyo tilmaamaha xunxun ay leeyihiin iyo abaalkooda iyo cuquubada la marin doono oo alla waxa u yihi waminhum aladiina yu'duuna annabiya wayaquuluuna huwa udun qul udunu khayrin lakum yu'minu biاllahi wa yu'minu lilmu'miniina waraxmatu liladiina aamanuu minkum munaafiqiintii waxaa ka mid ah qaar odhanaya nebigu waa dheg udun dee waa dhegta marka waxay uga jeedaan calayhim lacaa'in ullah nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay ceebeynayaan oo caayayaan marka waxay uga jeedaan oy leeyihiin wax wal uu maqlo wuu iska qaadanaya ilan dhegta wixii kusoo dhacaba sooma maqasho marka waa dheg waxay uga jeedaan wuxuu maqlaba wuu qaadanayaa aayaddan hore huwa udun sababu nusuulkeedu waa sabab kale oo wuxua sababka kale nin munaafiq ah ayaa waxa uu yidhi naquulu maa nashaau uma na'tiihi wanaxlif fayusadiquna huwa udun waxa uu munaafiqaasi yidhi waxaanu doonno intaanu ka sheegno waa sida waa caynkaa isagiiyo asxaabtiisa ayuunbaa intaanu u nimaadno aanu odhanaynaa wallaahi inaanaan odhan waayuhunbuu odhanaya wuu iska kaaya rumaysanaya waa dheg saasuu yihi munaafiqaas markuu sidaa yidhi ayay soo degtay wa minhum aladiina yu'duuna annabiya wayaquuluuna huwa udun qul udunu khayrin lakum alla waxa uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam waa udunu khayrin lakum wuxuu idin yahay dhag khayr oo wixii khayr iyo wanaaga ayuu idin maqlayaa wixii shar iyo xumaanana idin maqli maayo midda kale dee qof iska shakisan oon isku kalsoonayn oo wax walba ka shakiyana ma aha waxaan u qaadanayaa u aqbalayaa dee waxaa muujisataan waayo naxnu naqbalu dawaahir wallahu yatawala saraa'ir inaku wixii qofka ka muuqda un baynu aqbalaynaa wuxuu qarsanayana ilaahay baa og markaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam munaafiqiinta taasuu kula dhaqmi jiray oo wanaagga ay muujistaan ayuu ka aqbali jiray lama dagaalami jirin isagoo og munaafiqnimadooda haddana dagaalkooda ma doonin oo lama dagaalamin dirirna lama gelin marka alla waxa uu yidhi waa udunu khayrin nebigu hadduu dheg yahay waa dheg khayr khayrkuu maqlayaa uu dhegaysanayaa oo idin maqlayaa mu'miniintana wanaagga ay sheegayaan waa u rumaynayaa naxariisna wuxuu u yahay mu'miniinta oo waxaa loogu qaydiya waraxmatun liladiina aamanuu minkum dee kuwa naxariista ku helaya nebi moxamed sababtiisu sala allahu calayh wasalam waa mu'miniinta rumeeyey laakiin kuwan munaafiqiinta waaba lagu cadaabaya mar hadday rumayn waayeen oy weliba aflagaadaynayaan markaasaa ilaahay wuxuu yidhi waladiina yu'duuna rasuula allahi lahum cadaabun aliim kuwa rasuulka dhibaya cadaab adag bay leeyihi dabeed haddana alla wuxuu tilmaamay yaxlifuuna billaahi lakum liyurduukum wallahu warasuuluhu axaqu an yurduuh waxay idinku dhaaranayaan been iyo inaanay hadalkaa odhan si ay idinka idiin raalligeliyaan mu'miniintiiye ilaahay iyo rasuulkiisaana uga xaqnimo badan in la raalligeliyo cid walba hadday iimaan leeyihiin sababu nusuulkeeduna wuxuu ahaa munaafiqiinta qaar ka mida meel ku shiray oo ku kulmo ku sheekaystay markaa waxaa ka mid ahaayoo horjoogo u ahaa ninka la yidhaha julaas ibnu suweyd oo munaafiq ahaa oo ninkaa julaas ibnu suweyd la yidhaahdo munaafiqiintii la fadhiya iyo isaga ayaa waxay caayeen nebiga sala allahu calayhi wasalam wa qaaluu in kaana maa yaquulu xaqan fa naxnu sharu min alxamiir allatii naxnu calayha waxay yidhaahdeen muxamed waxaan u leeyahay hadduu xaq yahoy ka run tahay allay lehe dameeraha iyaga aanu saaranahay waa ka liidanaa macnaha waxay u jeedaan marnaba wuxuu sheegayaa xaq maaha hadduu xaq yahay annakaaba dameeraha ka liidana arrintii waxaa maqlay saxaabiga caamir bnu qays alansaari oo ag fadhiyey markaa wuu ka cadhooday waxaanu ku yidhi maa yaquulu muxamedun xaqun wa antum sharu min alxamiir wuxuu yihi nebi moxamed wallaahi waxa uu sheegayaa waa xaq idinkaana dameeraha ka liita ilan sow may odhan hadduu nebi moxamed xaq sheegaya dameerahanu ka liidanaa wuxuu yihi dameeraha waa ka liidataan hadalka nebi moxamedna waa xaq wa ahbara nabiya sala allahu calayhi wasalama bidalik caamir bnu qays arrintii nebiguu gaadhsiiyey fadacaahum annabiyu sala allahu calayhi wasalama wasaalahm can dalik nebigu dee qeybka iyo waxa qarsoon ma oga eh caadi buu u weydiinaya qofka waa u yeedhaya nimankii intuu u yeedhay ayuu yihi war waxaa maxaa idinku kalifay faxalafuu lahu wa qaaluu huwa kaadib walle iyo bille intay u mareen ayay yidhahdeen been buu naga sheegayaa maanaan odhan fanasalat ilaaya yaxlifuuna billahi lakum liyurduukum wallahu warasuuluhu axaqu an yurduuh in kaanuu mu'miniin markaasay kusoo degtay aayadda alla uu leeyahay waxay idinku dhaaranayaan waxaa inaanay odhan si ay idiin raalligeliyaan ilaahay iyo rasuulkiisaana uga xaqnimo badan cid walba inay raalligeliyaan hadday iimaan leeyihiin damiirka yurduuhu mufrad baa laga dhigay ilan waxaa la soo sheegay alle iyo rasuulkiisa marka lama odhan wallaahu warasuuluhu axaqu an yurduuhumaa ilaahay iyo rasuulkiisaa ugu xaqnimo badan inay labadooda raalligeliyaan laakiin mufrad baa laga dhigay oo damiirka mufradka ana alle uunbaa loo celinayaa oo waxaa la yidhi wallaahu alle iyo warasuuluhuba axaqu u xaqnimo badan an yurduuhu alle inay raaligeliyaan waxa uu leeyahay marka jalaaludiin asuyuuti jalaaleynka waxa uu ku odhanayaa wa tawxiidu damiiri litalaasumi ridaa'ayn waxaa damiirka loo keliyeeyey ee musano looga dhigi waayey labada raalli ahaanshaa kala laasimayo oo mid walba ka kaluu ka dhalanaya oo waa isku mid oo hadday alle raaligeliyaan rasuulka waa raaligeliyeen hadday rasuulka raalligeliyaanna rabbina waa raalligeliyeen oo rida allaahi wa ridaa rasuulihi sawaa sidaas ayaa damiirka mufrad looga dhigay kaannahu shay-un waaxid sidii shay qura waayo way kala laasimayaan haddii madkuurnimo loogu celiyana wuxuu noqonayaa wallaahu alleyo warasuulu rasuulkiisa ayaa axaqu u xaqnimo badan an yurduuhu madkuurkaa la soo sheego alle iyo rasuulkiisa ah inay raalligeliyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay in axadka alla iyo rasuulkiisa khilaafa naarta jahannamo uu ku waarayo dulliga u weyne la galana ka u yahay dalika alkhizyu alcadiim dabeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay isagoo munaafiqiinta iyo sifaadkoodii xunxumaa iyo axwaashooda sii wada ayaa rabbi waxa uu tilmaamo uu yidhi yaxdaru lmunaafiquuna an tunazala calayhim suura munaafiqiini waxay ka baqa qabaan oo ay ka digtoon yihiin in lagu soo dejiyo suurad ka warramaysa waxa qalbiga ugu jira oo fadeexadaynaysa qul istahziu in allaha mukhrijun maa taxdaruun waxaa la yidhi iska jees jeesa waxaa qarsanaysaan ilaahay waa soo saaraya dee waa taa aayaad fara badan ilaahay ku fadeexadeeyey oo qataada waxa uu yihi suuraddan waxaa la odhan jiray faadixat almunaafiqiin tii munaafiqiinta fadeexadaysay ee ceebtooda iyo xumaantooda bannaanka soo dhigtay wax alle wixii uurkooda ku jiray ayaa bannaanka lasoo dhigay yaan la odhan ninba hebel iyo hebel laakiin sifaadkoodii iyo tilmaamahoodii ayaa bannaanka lasoo dhigay hebelnimadoodii iyo magacaantoodana dee saxaabigii xudayfat bnulyamaan oo saaxibu siri rasuulillaah xogta rasuulka iyo sirta rasuulka hayay sala allahu calayhi wasalam xoghayntiisii gaarka ahayd ee xogta munaafiqiinta nebigu ku aaminay saxaabi kale uma sheegin xudayfe ayuu asmaadooda u sheegi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka magacaantooda waxa weeyaan xudayfa waa hayey oo diiwaankooda way u qoraayeen laakiin isagay sir ku ahaydoo saxaabada kale si badrheedha nebigu uguma sheegin sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed waata la soo wariye cumar ibnulkhataab intuu xudayfe u tegay inuu ku yidhi anshuduka billaah asamaanii laka rasuulullah ilaahay baan kugu dhaariyee rasuulka alle muu ii kaa magacaabo nimanka muu iigu daray markaasuu yidhi laa walaa usaki axadan bacdak may laakiin adiga dabada cid danba dahiri maayo marka waxaad halkaa ka garanaysaa baqaha iyo cabsida raggii ragaha ku jiray waa cumar ibnu khataab ayaa lema ku jiraa ragga markaa qofku dee inuu is-aamino isdhigto uu yidhaa anigu maxaan ka baqanayaa waa inakii hore u soo maray maa khaafahu ilaa mu'min wamaa aminahu ilaa munaafiq kama boqon nifaaqa mu'min mooye kama aamin noqdo qof munaafiquu ku jira mooye qof kale qof kastoo mu'minihi waa ka baqayaa marka ilaahay waxa uu tilmaamay inay baqa ka qabaan inay suurad fadeexadaynaysaa kusoo degto waxaa lagu yidhi istahziu amarkaas waxaa la yidhaha waa amru tahdiidin laa amru ibaaxa looma bannaynayo lama laha way idiin bannaanta iska jeesjeesa laakiin waa hanjabaado waxaa la leeyahay sameeya istihzaaga abaalkiisa way idin arkiye oo ilmahaaga yar haddaad ku tidhaahda waxaa doonto samee waad is arkiye macnuhu maaha dee waan kuu ogolaade waxaa doonto laaqo ee waa hanjabaad waad is arki doontaa weeyaan wixii kugu dhaca marka tahdiid baa la yidhaahdaa oo istahziu waa amru tahdiid laa amru ibaaxa in allaha mukhrijun maa taxdaruun ilaahay bannaanku u soo saari waxaa ka digtoontihiin ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi nebi moxamedow haddaad nimankaa su-aasho maxaa idinku kalifay jees-jeeskan aad diinta ku dheeldheelaysaan waxay ku odhan doonaan innamaa kunnaa nakhuudu wa nalcab waanu iska ciyaarano waanu iska dheeldheelayna dhab nagamay ahayn waxaad ku tidhaahdaa wax lagu dheeldheeliyo wax kalea kala jira abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun siday u dhacaysaa alle iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa inaad waxaweyaan dheeldheel ka dhigataan culimmadu halkaa waxay ka soo qaataan in lagu dheeldheelo shay diinta ka mid ihi waa gaalnimo aaya waaxida xadiid waaxid haddaad xaqirtood yaraysatood ku dheeldheeshood waxan muxuu ahaa tidhaahdo diinta waad kaga baxaysa iska dhaaf waajibaadka iyo arkaanta waaweyn cadaygaa sunnaha ah ilan waa min addiin diintuu ka mid yihi haddaad ku jeesjeesood tidhaa kanna maxaa laga sharciyeyn maxaa lagu falay waxa weeyaan waa kufri iyo gaalnimo yani culimmadu waxay tilmaameen shay ka mida diinta ha yaraada ha weynaado intuu doono ha leekaado oo dee maraatibta diintu way kala sarraysaa marka shaygaasi martabaduu doono ha yeesho wuxuun diinta ka mid ah haddaad ku jees-jeesood xaqirto waad ku gaaloobaysaa aayaddanna sababu nusuulkeeda waxay culimmadu soo arooriyaan xadiid baa ku soo arooray in waxa weeyaan ghaswadii tabuug ayaa nimankan munaafiqiintu iyagoo meel fadhfadhiya ayaa saxaabadii intay farta ku fiiqeen ayaa waxay yidhaahdeen maa ra'aynaa midla quraa'ina haaulaa argaba butuunan walaa ajbana cinda alliqaa walaa akdaba alsunan waxay yidhahdeen wallaahi maanaan arag quraadayadoonoo kale wax la mid ahoo ka cir weyn marka cuntada la cunayo kana fulaysan marka raggu iselo kana been badan marka la warramayo waa saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayh quraadii iyo culimmadii saxaabadee ajillada ahaa ayay sidaa ku leeyihin mar alla markii arrintii nebiga ay soo gaadhay sala allahu calayhi wasalam ee uu yidhi maxaa idinku kalifay ay yidhahdeen innamaa kunaa nakhuudu wanalcab markaasaa lagu yidhi qul abillaahi wa aayaatii warasuulihi kuntum tastahzi'uun halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa yacni qofku hadduu ku jeesjeeso shay diinta ka mid ah ama rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu aflagaadeeyo inay kufri iyo gaalnimo uu diinta kaga baxayo ay noqonayso dabadeed ilaahay waxa uu tilmaamay nimanka munaafiqiinta rag iyo dumarba in barhkoodu barhka kale uu ka mid yaho isku jinsiiyo isku nooc yihiin oo waxaa la tilmaamay bacduhum min bacdin abubakr jaabir aljazaa'iri nahrulkhayrka hoose waxa uu ku leeyahay hum ka shayi lwaaxid fi lkhuruuji can iddiin waa sidii shay qura siday diinta uga baxeen aw hum mutashaabihuuna fi lamri bilmunkari wannahyi can ilmunkar ama waxay isaga eg yihiin xagga munkarka isfarayaan iyo wanaagga ay isu diidayaan marka tacbiirka bacduhum min bacdin waa tacbiir baliiq oo xeel dheer macnihiisuna uu yahay hum ka shayi lwaaxid waa sidii shay keliya siday isku shabahaanay isku midka u yihiin dabeed waxaa la tilmaamay sifaadkooga oo xumaanta inay isfaraan ah oo wanaagga inay isu diidaan ah oo gacmaha inay ka laabaan waxbixintaoo bakhaylin ay yihiin ah dabeed waxaa la tilmaamay cuquubada ku dhacaysa oo nasullaaha fa nasiyahum nisyaanka saynu hore usoo maray nisyaanku laba macno ku dhacaa imaa bimacna duhuul aw bimacna tarki can camdin in ilow wax la moogan yahoo la ilaabay nisyaan waa la ydhaah kaa ilaahay waa ka nasahanyo oo laguma sifeeyo wamaa kaana rabbuka nasiya waxaa kaloo nisyaanka lagu idlaaqaa bimacna tarki can cilmin wa camdin iyadoo shayga la og yahay si badheedh ah macnaha in looga tago oo atarku can cilmin nisyaan baa la ydhaah kan markaa ilaahay lagu sifaynaya min sifaati lficli ka mid ahi waa nisyaanka bimacna tarki ah oo waxa weeyaan markay ilaahay diintiisii ka tegeen ayaa fa nasiyahum ay tarakahum ilaahayna uu ka tegey oo uu kaga tegay cuquubo iyo cadaab oo uu kaga tegay inuu seejiyo hanuunka iyo tawfiiqda nasu llaaha fa nasiyahum waa cuquubada nifaaqoodii ka dhalatay ina almunaafiqiina hum lfaasiquun waxaa la yidhi munaafiqiintu iyagunbaa faasiqiin ah yacnii damiirku wuxuu tilmaamayaa humulfaasiquuna xasri iyaga unbaa ah laamtuna inay ku dhammaystirmeen fisqiga oo fisqigani kii kaamilkaa uu yahay ilan waa gaale dabeed alla waxa uu tilmaamay masiirkooda oo jahannamo inay gelayaan ciyaadan billaah kadib waxaa la tilmaamay munaafiqiinta wakhtiga nebi moxamed joogay sala allahu calayhi wasalam inay kuwii horun la mid yihiin ee iyaga ka horreeyey laakiin kuwaa hore waxay kaga duwanaayeen xagga xoog iyo awood iyo awlaadda laakiin xagga kale gaalnimada iyo nifaaqa waa isaga mid qolo walbana nasiibkay adduunyada ku lahayd waa ka qaadatay ilaahay wuxuu ku tilmaamay markaa camalkoodu if iyo aakhiraba inuu buray ifka wuu ku buray oo waxaa looga jeedaa waxaa la siinaya caafimaad iyo cuud iyo raaxo adduunyo waa istidraaj waa wax lagu dagayo iyo dabin loo dhigayo oo hadhow lagu halaagayo uun markaa wax buray oo baaba-ay weeye mar haddii cadaab iyo cuquubo un ku mudanayaan aakhirana waa buray oo dee waxay adduun ku sameeyaan raad iyo midho ka goosan maayaan aakhiro waxaan cadaab ahayn wa ulaa'ika hum ulkhaasiruuna oo alkaamiluuna fi lkhasaara khasaaro u hadhay ma jiro oo u dhimani dabeed alla waxa uu yidhi kuwan munaafiqiinta ee wakhtiga nebi moxamed joogaa miyaanu soo gaadhin kuwii ka horreeyey warkoodii reer nuux iyo reer luud iyo reer caad iyo reer madiyan yacnii qoomamkii hore wixii helay miyaan hadalkoodu soo gaadhin iyo warkoodu markaasaa ilaahay u faahfaahiyo uu yidhi kuwaas rusushoodii intay aayaad cadcad ula yimaadeen ayaa la halaagay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markay beeniyeenba ilaahayna uu cadaabay dee ilaahay ma dulmiyin laakiin iyagaa naftooda dulmiyey marka waxaa loo jeedaa dee hadday caqli leeyihiin kuwaasay ku cibro qaadan lahaayeen oo waxay kuwaasi hore sameeyeen iyaguna dib umay sameeyeen ee waa iska ilaalin lahaayeen allah waxa u ihi inama sadaqaatu sadaqaadkii waa zakooyinkiie lilfuqaraa'i kuwa fuqarada ah uunbay u sugnaadeen iyo walmasaakiini masaakiinta iyo walcaamiliina kuwa ka shaqaynaya calayhaa sadaqaadka waa zakooyinkii eh iyo walmu'allafati kuwii islaamka loo soo dhoweynayey quluubuhum qalbiyadooda iyo wa fi riqaabi wa fii fakki riqaab iyo qooraha xorayntoodii ayuunbay u sugnaadeen sakawaadku iyo waalghaarimiina iyo kuwii daymoobay ee qaanta iska bixin kari waayey iyo wa fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa uunbay ku sugnaadeen oo jihaadkii ah iyo wabni sabiili kii socotada ahaa ee sahayduu ka go'day fariidatan min allah farada allaahu ilaahay waa faral yeelay daalika arrinkaa lasoo sheegay fariidatan faral yeelid faralkaasoo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaaday wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeyi xakiimun ee xikmad badan ee shay walba meeshiisa dhigaya wa minhum munaafiqiintii waxaa ka mid ah aladiina kuwa yu'duuna dhibaya annabiya nebiga dhibaya oo yaquuluuna odhanaya huwa nebigu udunun dheg weeyi wax walba wuu iska maqlayaa wax walbana wuu rumaysanayaa qul waxaad ku tidhaa nebi allow huwa nebigu udunu khayrin khayr dhegtii weeyi khayr buu dheg iyo dhegaysi u yahay udunu khayrin khayr dhegtii weeyi oo lakum idinka dheg khayr buu idin yahay oo macnaha wixii khayra ayuu idinka maqlayaa oo idin rumaynayaa wixii shar iyo xumaanana idin maqli maayo yu'minu waa rumaynayaa nebigu billaah alle ayuu rumaynayaa wa yu'minu waanu u rumaynayaa lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ana wanaagga iyo khayrka ay sheegayaan waa u rumaynayaa waraxmatu naxariis weeyi nebigu liladiina kuwii buu naxariisu yahay aamanuu rumeeyey minkum xaala idinka idinka mid yihiin waaladiina kuwa yu'duuna dhibaya rasuula allah ilaahay rasuulkiisa kuwa dhibaya afxumo iyo adinxumoba ula imanaya lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya aayaddii kale waatay ahayd suurat laxzaab ina aladiina yu'duuna allaha warasuulah lacanahum allahu fi dunya waalaakhira waacadda lahum cadaaban muhiina kuwa alle iyo rasuulkiisa dhibaya ilaahay fiyo aakhiraba waa ku nacdalay cadaab duleeyana waa u diyaariyey alla waxa u ihi yaxlifuuna munaafiqiintii waa dhaaranayaan billaahi alla ayay ku dhaaranayaan oo lakum idinkay idin dhaaranayaan oo maxay idinku dhaaranayaan liyurduukum si ay idin raalligeliyaan walle iyo billo waxay ku marayaan waxaa laga sheegay inaanay ku hadal oonay odhan wallaahu alla iyo warasuuluhu rasuulkiisa ayaa axaqu ugu xaqnimo badan oo u mudnaan badan an yurduuhu inay raalligeliyaan in kaanuu hadday ahaadeen mu'miniina kuwa rumaynaya alam yaclamuu miyaanay ogeyn annahu ana alamra washa'na xaalku inuu yahay man yuxaadid illaaha ilaahay ruuxa khilaafa iyo warasuulahu rasuulkiisa fa anna lahu inuu u sugnaaday naara jahannama jahannama naarteedu khaalidan xaala uu yahay kii ku waaraya fiihaa jahannama dhexdeeda daalika naartaa jahannami alkhizyu alcadiimu hoogii weynaa iyo dulligii weynaa weeyi yaxdaru waxay ka digtoon yihiin almunaafiquuna munaafiqiintii waxay ka digtoonaanayaan oy aada uga baqanayaan an tunazala in lagu soo dejiyo calayhim korkooda iyo arrinkooda suuratun suurad in lagu soo dejiyo suuraddaasoo tunabbi'uhum uga warramaysa bimaakii fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ku sugnaa gaalnimaday qarsanayaan suurad fadeexadaynaysa in lagu soo dejiyay ka digtoon yihiin qul waxaad ku tidhaha nebi allow istahzi-uu iska jees jeesa yacni waa laydinkaga daba iman weeyi ina allaha alle mukhrijun kii soo bixinaya weeyi maa taxdaruuna waxaad ka digtoon tihiin ilaahay waa soo bixinayaa walain sa'altahum haddaad weydiisa nebi allow ay can istihzaa'ihim billaahi wa rasuulihi wa aayaatih haddaad su-aasho jees-jeeskay ku jees-jeesayaan alle iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa layaquulunna waxay odhan doonaan innamaa kunnaa waxaanu ahayn uun wax kalaba maahee nakhuudu kuwa baadilka iska dhumbanaya oo iska dhex dabaalanaya oo wanalcabu iska ciyaaraya waxaanu ahayn uun niman iska ciyaaraya oo dhabba nagamay ahaynee dheeldheel bay naga ahayd qul waxaad ku tidhaa nebi allow abillaahi ma ilaahay iyo wa aayaatii aayaadkiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa ayaa kuntum ahaydeen tastahzi-uuna kuwa ku jees-jeesa wallee qof ilaahay diintiisa wax ka mida ku jees-jeesay waxa weeyaan kabtii ma yeella yacni diintana waa ka baxay aakhirana halaag iyo hoog baa hanti u ah alla waxau idhi laa tactadiruu ha cudur daarannina waxba marmarsiyo ha raadsanina qad kafartum dhabahan baa u gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinnii marka horeba afka baarkiisa ahaa kiina waa ka gaalowdeen oo bannaankaa uga baxdeen ile markii hore waxay ahaayeen mu'minuuna daahiran laa baatinan oo munaafiqu korka waa ka islaam hoostana waa ka gaal marka waxaa la leeyahay xataa intii aad muujisanayseen afka baarkiisa waa ka baxdeen waxba idinma hadhin qad kafartum waa gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinnii aad muujisanayseen dabadii waa gaalowdeen oo isagiina waa ka baxdeen marka horaanu dee lagu adagba ku taagnayne intiina waa ka baxdeen alla waxau idhi in nacfu haddaanu cafinno can daa'ifatin koox oo minkum idinka idinka mida oo macnaha intay toobad keenaan dee aanu ka toobad aqbalno nucadib waxaanu cadaabaynaa daa'ifatan koox kale ayaanu cadaabaynaa oo biannahum bisababi annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen sababteedaanu ku cadaabaynaa mujrimiina kuwa xumo falayaala oo dembi iyo waxa weeyaan diin darra ku dhacay almunaafiquuna raggii munaafiqiinta ahaa iyo walmunaafiqaatu haweenkii munaafiqaadka ahaa bacduhum barhkood min bacdin barhka kaluu ka ahaaday iyagaa is ah iyagaa ehel isku ah iyagaa isku mid ah iyagaan waxba faraq u dhaxayn oo sokeeye isku ah ya'muruuna waxay isfarayaan bilmunkari xumaanta wayanhawna waxaana isu diidayaan can ilmacruufi samaha iyo wanaagga wayaqbiduuna way qabanayaan aydiyahum gacmahoodana can ilinfaaqi bixintay ka laabayaan oo ka qabanayaan nasullaaha ilaahay waa ka tegeen oo diintiisii waa ka dhaqaaqeen oo waa dayaceen fanasiyahum ilaahayna waa ka tegay oo tawfiiqda iyo hanuunkana waa seejiyey cadaab iyo cuquubana waa kaga dhex tegey jazaan wifaaqan wاljazaau min jinsi اlcamal ina almunaafiqiina nimanka munaafiqiintii hum iyaga unbaa ah alfaasiquuna kuwa faasiqiinta dhabtee ku dhammaystirmay fisqigu waa iyaga uun wacad allah ilaahay wuxuu yaboohay almunaafiqiina ragga munaafiqiinta ah iyo walmunaafiqaati haweenka munaafiqaadka ah iyo walkufaara kuwa gaaladee gaalnimada caddaystay kuwii caddaystay iyo kuwii qarsaday labadaba rabbi wuxuu u ballan qaaday naara jahannama jahannamo naarteeduu u ballan qaaday oo uu yaboohay khaalidiina xaalo ayhiin kuwa ku waaraya fiiha naarta jahannama dhexdeeda hiya jahannami xasbuhum kaafigooda weeyi walacanahum allah ilaahay waa nacdaloo naxariista waa ka durkiyey walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo muqiimun daa'im oo joogto ah kaladiina min qablikum usoo qadar mubtadaha xaalukum ayuha almunaafiquun munaafiqiintiiyay xaalkiinu kaladiina ka xaali ladiina sida kuwii xaalkoodii oo kale weeyi min qablikum idinka idinka horreeyey munaafiqiinay xaalkiinu waa sida kuwii idinka horreeyey uunbaa la mid tihiin xagga gaalnimada iyo nifaaqa kaanuu waxay ahaayeen kuwaa idinka horreeyey ashadda kuwa idinka adayg badan minkum idinka quwatan xagga xoogga oo wa akhara idinka badan amwaalan xagga xoolaha iyo wa awlaadan xagga ubadka oo fastamtacuu kuwaa hore waa ku raaxaysteen bikhalaaqihim nasiibkooday adduunye ku lahaayeen fastamtactum idinna waa ku raaxaysateen bikhalaaqikum nasiibkiinnii ifka aa ku lahaydeen kama stamtaca siday ugu raaxaysteen alladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyey bikhalaaqihim nasiibkooday adduunyada ku lahaayeen wakhudtum waanad dhex dabaalateen baatilka kaladii khaaduu ay kalkhawdi aladii khaaduu sida dabaalashadii ay kuwaa hore dabaasheen ay dhex galeen oo kale ayaa u dhex gasheen oo u dhumbateen ama kaladii khaaduu kalbaaili aladii khaaduu waxaad dhex gasheen baatilkay dhex galeen oo kale oo wakhudtum waxaad dhumbateen oo dhex gasheen kaladii kalbaaili aladii sida baatilkii khaaduu iyaguba ay dhex galeen oo macnaha baatilkiiyo balaayaday kuwaasi dhumbadeen ee dhex dabaasheen kii oo kale idinkuna dhex gasheen ulaa'ika kuwaasi baa alla wuu yidhi xabitat waa burtay yacni horaysiya dambaysaba kuwa hore iyo kuwa dambeba dhammaantood waa ku wada dhacaysaaye ulaa'ika kuwaasi xabitat waa burtay acmaaluhum camaladoodu fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhiraba wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga unbaa ah alkhaasiruuna kuwa khasaaray alla waxau idhi alam yatihim kuwan munaafiqiinta a miyaanay u iman alam yatihim munaafiqiintan miyaanu u iman naba-u ladiina kuwii warkoodu miyaanu u iman min qablihim iyaga ka horreeyey ka bedel qowmi nuuxin naba-u qowmi nuuxin nuux qoomkiisa warkoodii miyaanu u iman wacaadin ree caad warkoodii miyaanu u iman wathamuuda iyo ree hamuud warkoodii miyaanu u iman wa qowmi ibraahiima iyo ree yacni ibraahiim qowmkiisa warkoodii miyaanu u iman wa asxaabi madyana magaalada madyan asxaabtii ku noolayd warkoodii miyaanu u iman iyo waalmu'tafikaati magaalooyinkii qallibmay ee xagga sare yacni inta loo qaaday lasoo afgembiyey waa quraa qowmi luute kuwaana warkoodii miyaanu u iman ilaahay baa qeexaya warkoodu wuxuu ahaayoo alle waxau yidhi subxaana atathum waxaa u timid rusuluhum rusushoodiibaa u timid oo bilbayinaati aayaad cadcad oo mucjisooyin caddaynaya rasuulnimadooda ayay ula yimaadeen waxaad u soo qadartaa dabeed fakadabuuhum dabeed waa beeniyeen oo may rumayn oo fa ahlakahumullah kadib ilaahay waa halaagay labadaa taqdiir markaad soo qadarto way beeniyeenoo dabeed waa la halaagay waxaad ku xijisiisaa dee famaa kaana allah ilaahay hadduu halaagay famaa kaana allah ilaahay ma ahaanin liyadlimahum kii dulmiyaya ka gardaran oo halaaguu halaagay kuma dulmiyaya rabbi walaakin ha yeeshee kaanuu waxay ahaadeen iyagu anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulminaya alla waxau ihi wlmu'minuuna mu'miniintii ragga ahayd iyo wlmu'minaatu haweenkii mu'minaadka ahaa bacduhum barhkood awliyaau bacdin barhka kala sokeeyahood iyo xigtadooda weeyi waa kuwo isjecel oo isu hiilinaya oo maxay isugu hiilinayaan oo gacmaha isku qabsanayaan ya'muruuna waxay farayaan dadka bilmacruufi wanaagga wayanhawuuna waxaanay u diidayaan cani ilmunkari xumaanta waxay ka soo horjeedaan munaafiqiintiiyo ogow halkay munaafiqiintu xumaha iska farayeen wanaaggana isu diidayeen kuwani wanaagay isfarayaan xumahana waa isu diidayaan wa yuqiimuuna waxay oogayaan asalaata salaada ayay oogayaan oo wayu'tuuna way bixinayaan azakaata sakadana waa bixinayaan wayutiicuuna allaha ilaahayna waa ateecayaan wa rasuulahu iyo rasuulkiisa ulaa'ika kuwaasi sifaatkaa ku sugnaaday sayarxamuhum allah ilaahay waa u naxariisanayaa ina allaha alleh casiizun allaha qaalibkeen cidina beegsan karin weeyi xakiimun ee xikmada badan had iyo jeer waxaa la ysku raaciyaa casiiz iyo xakiim waa alciza waalxikma labadaba ilaahay baa ku sifoobay xoogga iyo xikmadda oo xooggu hadduu xikmad waayo dee waxbuu fasahaadinayaa xikmaddu hadday xoog weydana dee wax ma qaban karto ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa ku kulmay walilaahi almathalu alaclaa alcizatu waalxikma waa mid xoog badan oo wax alla wax cagsi gelin kara oo muquunin karaa ma jiro wax ka mancin karaa ma jiro fii injaazi alwacdi waalwaciid wacdiga iyo waciidka wax ka hor joogsan karaa ma jiro waayo dee huwa algaalibu aladi laa yuqlabu amru waana xakiim oo cidda uu waxa weeyaan cisaynayana xikmadiisa ayuu ku cisaynaya uu ku jannaynayaa cidda uu cadaabayana xikmadiisa ayuu ku cadaabayaa oo macnaha waxa weeye cadaabka iyo jannada iyo cisaynta iyo dullaynta bixikmatii ayuu mid walba meesheeda munaasabkaa ku dhigaya oo macnaha midna meel aan meesheedii ahayn dhigi maayo marka waa casiis waana xakiim alcizatu maca alxikma wacad allah ilaahay wuxuu yaboohay almu'miniina mu'miniinta iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka ah jannaatin jannooyin buu u ballanqaaday jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru ay maau lanhaari webiyada biyahoogu waxaa la yidhaha alanhaar waa jamcu nahrin ama naharin weliba sida fasaaxada badan waa in la fadxiyo la yidhaha waa jamcu nahar ama jamcu nahrin nahriguna waxa weeyi waa alkhduud aljaari fiihi lmaa waa jeexa ama godka hoos loo qoday ee biyuhu ay dhex socdaan baa la yidhaahdaa annahar marka waxa soconayaa godkii ama jeexii maaha ee waa biyihii ku jiray laakiin waa min baabi tawasuci watajawuz yacni waa laysaga tawasucay oo yacni waxaa lagu idlaaqay kaanamaa inuu webiga laftiisii godkii u socdo waxa socdaana isaga maaha waa biyihii ku jiray oo waxay la mid tahay dee was'ali lqarya gidaarada la weydiin maayo dee waa ahlulqarya waa dadkii ku noolaa qaryada halkana alanhaar webiga jeexii laftiisii socon maayo waa maau lanhaar waa biyihii aslu naharna maadadaas waxay tusaa cala alinshiqaaqi waalitisaac wax la jeexay oo ballaadhan ayaa ay tusaa maadada annahar oo xadiidkii nebigu sala allahu calayh wasalam waa kia kullu maa anhara addama wadukira smullahi calayh fakuluuh laysa sinna wadufra wax kastoo dhiigga daadiya oo ilaahay magaciisana lagu xuso cuna oon ahayn iliga iyo ciddida waa gawrici macnaha waxaa la leeyahay dee midida ama shay xadiidahu neefka in lagu bireeyo dee daruuri ma aha wax kastoo hawsheedii qaban kara oo jeexi kara meeshii dhiigna kasoo daadin kara dee waa bannaan yahay haddaanu ahayn waxa weeyaan ilig ama waxa weeyaan cidyo marka khulaasada waxaan ujeednaa aslu nahar waa inshiqaaqa oo wax la jeexay oo hoos loo dilaaciyo waa godkii dhulka eh waxaa loo jeedee soconaya maaha isagii waa wixii ku jiray marka alanhaar maaha waa maalanhaar laakiin waa tawasuc oo waxaa la ysaga idlaaqaa dee webiga laftiisii baa lagu idlaaqaya wixii soconayey tajri way qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru ay maalanhaar webiga biyihiisiibaa qulqulaya khaalidiina xaala ayiin kuwii ku waaraya fiiha dhexdeeda wa masaakina iyo guryo ayaa rabbi u yaboohay guryahaasoo tayibatan wanaagsan guryaha wanaagsan oo fii jannaati cadnin nagaadi jannooyinkii ku sugan jannooyin lagu nagaanayo meella looga guuray wa ridwaanun raalli ahaansho ridaha oo min allah alle xaggiisa ka ahaaday ayaa akbar weyn huwa riduhu marka ridwaan oo nakiro ana waxa loogu bilowday musawiqu waa wasfiga oo waa mawsuuf wa ridwaanun raalli ahaansho ridaha oo min allaahi alle ka ahaaday ayaa akbaru wax alla waxaa lasoo sheegay isaga weyn macnaha waxaasoo basaatiin iyo beera ah waxaasoo webiye ah waxaasoo gurye ah waxaasoo jannooyin ah waxa isku fuuqsadoo ka wada sarreeya ridwaanu min allah rabbi raalli ahaanshihiisa daalika haddaba kaa lasoo sheegay oo ridaha rabbi iyo jannooyinkaasihi huwa isagoo alfawsu waa liibaantii alcadiimu ee weynayd allah waxau ihi yaa ayuha nabiyu nebiyow jaahid ilkufaara gaalada la jihaad bisayfi wasinaan hubka iyo seefta iyo gacanta kula dagaalan waalmunaafiqiina munaafiqiintana la jihaado bilxujati waalburhaan daliilka iyo xujada iyo qur'aanka kula jihaad waayo munaafiqiinta dagaalkoodu waa daliilka in loo daahiriyo oo nebiga sala allahu calayhi wasalam munaafiqiintu iyadoo ay asxaabta ku dhex jirto haddana islaamnimadooda ay muujisanayaan intuu ka aqbalo ayaa dhiigooda iyo xoolahooda iyo maalkooda toona aan loo dhowaan jirin oo lalama dagaalamayn laakiin gaalada kuwa caddaysta unbaa lala dagaalamayay alla waxau ihi waqlud ku adkow calayhim iyaga gaalo iyo munaafiqiinba ku adkow wa ma'waahum hoygoodu jahannamu jahannama weeyi wa bi'sa almasiiru wa bi'sa waxa xumaaday almasiiru ay ilmarjicu walma'aab meel loo noqdo waxa ugu xumaatay hiya jahannama almaqsuusu bidami jahannam yaxlifuuna waa dhaaranayaan munaafiqiintu billaahi allay ku dhaaranayaan maa qaaluu ay maa qaaluu kalimata alkufri kelmaddii gaalnimada inaanay ku hadal ayay alla ku dhaaranayaanoo waxay odhanayaan wallaahi inaanaan hadalkaa ku hadlin alla waxau ihi waa beeniyo beentoodii buu bayaamiyee walaqad qaaluu wallaahi baan ku dhaartee laqad qaaluu way yidhaahdeen kalimata alkufri kelmaddii gaalnimada walle waa ku hadleen oo waa yidhaahdeen wa kafaruu waanay gaaloobeen bacda islaamihim islaamnimadoodii dabadeed waa gaaloobeen waaba munaafiqiine islaamnimadu maxay tahay waxay la mid tuhuntaynu markii dhoweyd soo maranay laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum sow maynaan odhan waa iimaankay afka ka muujisanayeen kanna waa islaamnimadii afka baarkeeda marka horeba islaam saxa may ahayne kii ay muujisanayeenna waa ka baxeen alla waxau ihi wahamuu waxay ku hamiyeen oo damceen oy niyeysteen bimaa lam yanaaluu waxaanay ka gungaadhin oo aanay ku guulaysan ayaa ay damceen wamaa naqamuu kumay ceebayn nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa kumay ceebayn oo kumay nicin ilaa an agnaahum allah ilaahay inuu qani yeelay mooyaane iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu min fadlih ilaahay iyo rasuulkiisu inay qani yeeleen oo deeqda alleh laga qani yeelay mooye wax kale kumay nicin oo kumay ceebayn oo taasi ma wax laysku nacaa in aqniyo laga dhigay may laakiin waxaa la tilmaamayaa wax sababa inay ceebeeyaan oy wax ka sheegaan oo meesha jiraaba inaanu jirin haddii laga tegi waayana waa alle iyo rasuulkiisu fadligii ilaahay inay ku deeqeen oo ku qani yeeleen ayaa waxa weeyaan ay ku caayayaan marka macnuhu waxa weeye dee sabab keensataa ma jirto e waa axmaqnimo iyo diin la-aanuun waa sida maalan qof aad u samafashay oo haddana aad iska kari weyday oo aad tidhaahdo wax allo wax dembiyuu iga gelayaa ma jirtoon ahayn inaan u samafalay dee inaad u samafashay ma dembiba maye dembi ma aha laakiin macnaheedu waxay tahay wax haba yaraatee keensanayo sababi ma jirta uu iska samaynaya tii bay la mid tahay alla waxau idhi fain yatuubuu hadday toobad keenaanoo gaalnimada iyo nifaaqa ka soo noqdaan iyo kuwuu ahaanayaa huwa noqodkaa ay ka soo noqonayaan wuxuu ahaanayaa khayran mid u khayr badan lahum iyaga wain yatawallow hadday jeestaan oy gaalnimadooda kusii adkaystaanna yucadibuhum allah ilaahay waa cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman ee mu'liman xanuujiya fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaakhirati aakhirada dhexdeedaba if iyo aakhiraba rabbi waa ku cadaabayaa oo cadaab adduunyana waa soo maraya oo ama dil ama qafaalasho ama rafaad kalaa ku dhacaya aakhirana ku ka weyn baa ku sugaya wamaa lahum ugumana sugnaanin fil ardi arlada dhexdeeda uguma sugnaanin min waliyin cid arrinkooda maamusho u gargaarta iyo walaa nasiirin wax u hiiliyo toona heli maayaan haadihi alaayaat ilaahay wuxuu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala almu'minuuna wa sifaatuhum wa jazaauhum mu'miniinta iyo tilmaamaha wanaagsan ay leeyihiin iyo abaalmarintooda oo wlmu'minuuna wlmu'minaatu bacduhum wliyaau bacdin horta marka hore waxaa la tilmaamay dee dadka mu'miniintii inay horta iyagu sokeeye iyo xigtay isku yihiin oo iyagu isjecel yihiin oo iyagu isu hiiliyaan oo isu gargaaraan dabeed waxaa la tilmaamay waxyaabahay isku kaalmaysanayaan oo alla waxau ihi wanaaggiina waa isfarayaan xumihiina waa isu diidayaan salaadii way oogayaan sakadiina waa bixinayaan alle iyo rasuulkiisana waa adeecayaan waxaa la tilmaamay cibaadaadkii ugu waaweynaa ee ama jidhka laga qabanayey ama xoolaha laga bixinayo sakadii iyo salaadii ah iyo daacadii ilaah iyo ta rasuulka dabeed alla wuxuu tilmaamay kuwa sifaadkaa laga helo inay marxuumiin yihiin oo alla u naxariisanayo oo ulaa'ika sayarxamuhum ullah marka sifaatulmarxuumiin waa kuwaa la soo sheegay raxmadda rabbi haddaad rajaynayso dee sifaadka alla kaalay dabeed alla wuxuu tilmaamay mu'miniinta iyo mu'minaadka inuu u ballan qaaday jannooyinka ay webiyada biyahoodu hoos qulqulayaan iyo guryaha wanaaggaa leh dabeed ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey wa ridwaanu min allaahi akbar waxaasoo janno iyo barwaaqo ah raalli ahaanshaha rabbi ayaa ka weyn waxaasoo dhan oo ridwaanu waa nakiro nakirada maqaasidda wax loo tankiiriyana waxaa ka mid ah ima tafkhiimu aw taqliil weynayn ama yarayn maanta waxaa la yidhi ridwaanu waa taqliil waa yarayn oo waxoogaa yar oo raalli ahaansho rabbi ah ayaa waxaasoo jannaad iyo tilmaama ka sarreeyo ka weyn akbaru ka weyn baa la yidhi afcalu tafdiilkan mafduulkiisii lama sheegin wuxuu ka weynaa waxaa loo xadfay lilcumuum oo halkaa waxaa laga fahmayaa akbaru min kulli shay wax walba waa ka weyn yahi ridaha rabbi wax u dhigmaa ma jiro wax walba isaa ka sarreeya rasuulkuna waxau yihi salى اllahu عalayhi wasalam sida saxiixeynka ku sugan xadiidu abi saciidin اlkhudri ilaahay wuxuu ka odhanayaa aakhiro ahlu jannaha markay jannadii galaan yaa ahla اljanna ahlu jannihiyow fayaquuluuna labayka rabbana wasacdayk wاlkhayru bayna yadayk waxay odhanayaan rabbigayow ku ajiibnay oo ku maqallay khayrkuna gacmahaaguu ku jiraa fayaquulu hal radiitum wuxuu odhanayaa raalli ma noqoteen fayaquuluuna wmaa lanaa laa nardaa ya rabbana waqad acطaytanaa maa lam tucطi axada min khalqiq waxay odhanayaan oo maxaanan raalli u noqonayn adoonna siiyey waxaanad cid kalaba siin oo khayr iyo janno ah fayaquulu alaa ucطiikum afdala min dalik markaasuu alla ku odhanayaa waxaa wax ka fadli badan maydin siiyaa fayaquuluuna yaa rabbi waayu shayin afdalu min dalik waxay odhanayaan rabbigayow waxaadna siisay waxa ka sarreeye ka fadli badan waa maxay fayaquulu uxilu calaykum ridwaanii falaa askhatu calaykum bacdahu abadaa wuxuu rabbi ku odhanayaa raalli ahaanshahaygaan idinku soo dejinayaa oo dib dambayse idinku cadhoon maayo wa ridwaanu min allaahi akbar kaasaa wixii lasoo sheego o dhan ka wada weyn oo ka sarreeya waxaa kaloo aayaadkan ku sugan almru bijihaadi alkufaari waalmunaafiqiin waxaa layna faray in gaalo iyo munaafiqiinba lala dagaalamo laakiin qaabka loola dagaalamaya waa kala duwan yahay oo gaalada dee jihaad gacanta ah lala gelayaa siduu nebiguba samayn jiray sala allahu calayhi wasalam laakiin munaafiqiinta jihaadka lala gelayaa waa afka ee gacanta ma aha oo in xaqa loo caddeeyo in daliilka loo daahiriyo taasaa jihaada waqlud calayhim ku adkow waa laba maqaam ayaa qofku uu leeyahay maqaamu dacwa wa maqaamu lqitaal marka la joogo maqaamu dacwa dee waxa weeyaan faquulaa lahu qowla layinan lacalahu yatadakaru aw yakhshaa qofku inuu canaad iyo cariigsi iyo madaxaday keeno mooye asal waxa dacwadda u ah allutfu walliin waalrifqu binnaas in loo dabciyo oo dhulka loo dhigo oo loo naxariisto oo si degan loogu sheegay si kakan aan loogu mudmudin oo waxa weeyaan aan aan lagu qallafin laakiin maqaamu lqitaal marka la taagan yahay jihaad waa waqlud calayh oo waxa weeyaan waqaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum hilda dhexdiina qallaf iyo adayg ha ka hela marka khildada iyo adaygu waa cinda aljihaadi waalqitaal laakiin cinda dacwati ila allah waa alrifq waliin oo fabimaa raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik marka raxmad iyo ludfi ayaa dacwadda lagu bandhigayaa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan axwaalu lmunaafiqiin xaaladihii munaafiqiinta iyo masiirka ay marayaan yaxlifuuna biاllahi ma qaluu walaqad qaluu kalimata اlkufri wakafaruu bacda islaamihim wahamuu bima lam yanaaluu wama naqamuu ila an agnaahum allahu warasuuluhu min fadli yaxlifuuna biاllaahi ma qaaluu walaqad qaaluu kalimata alkufri laba qisaba halkan culimmadu way ku sheegaan oo qisadii aynu soo marray julaas ibnu suwayd ee hore waa lagu soo arooriyey oo hadalkii uu yidhi wallaahi lain kaana maa yaquulu muxamedun xaqan fanaxnu sharu min alxamiir hadalkuu yidhi wallaahi muxamed waxaanu leeyahay hadduu xaq yahay dameeraha waa ka darannahay kaa waa lagu fasiro waxaa la yidhi way kusoo degtay dee hal sababna aayad in ka badani way kusoo degi kartaayo aayaddii horena waa lagu soo arooriyey tanna waa lagu soo arooriyey akaru min aayana fii sababin waaxid waa kusoo wada degi karaa taa waa lagu fasiray oo waxay markaa noqonaysaa yaxlifuuna billaahi maa qaaluu walle iyo bilo waxay ku marayaan oy ku dhaaranayaan inaanay hadalkaa odhan ilaahay laakiin waa ku markhaati furoo waxa uu yihi walaqad qaaluu kalimata alkufri wakafaruu bacda islaamihim ha yeeshee kelmadda gaalnimo afkooda waa ka soo baxday waxaa kaloo kelimatulkufridan lagu fasiray hadalkii madaxa munaafiqiinta cabdilaahi bnu ubay bnu saluul markii ghaswadii tabuug waxa weeyaan muhaajiriinta ku yidhi oo markii nin laba saxaabiy oo ansaari iyo muhaajiri ay isafdhaafeen ay wax isgaadhsiiyeen ee nebiguna sala allahu calayhi wasalam ku yidhi abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum dacuuha fa inaha muntina markii sidaa uu nebiguna ku yidhi sala allahu calayhi wasalam warma wixii jaahiliyadii horaad isugu habar wacanaysaan isaga taga waxa weeyaan waxaan waa wax uraye oo ha isku habar wacanina tacasubka ayuu u diidayey arrintaasi markay gaadhay cabdilaahi bnu ubay bnu saluul ayaa waxa uu ihi awaqad facaluuha wallaahi maa mahalunaa wamahaluhum ilaa kama qaala alwal samin kalbaka ya'kulka ma sidaasay sameeyeen muhaajiriin annakaa ugu talagallay wuxuu ihi wallaahi annakiyo iyaga marka la ysku kaayo eego mahalka iyaga iyo tusaalaha iyagu ma ahaanin ilaa sidii kii hore uu yidhi oo kale mooyaane aygaaga naaxi ha ku cunee macnaha wuxuu ujeedaa muhaajiriinta caleyhi lacnat ullah oo wuxuu leeyahay ma nimankii muhaajiriinta ahaa ee intay soo qaxeen oo dadkoodii iyo dalkoodii iyo xoolahoodiiba ka yimaadeen ana guryahayagii u furay xoolahayagii u furay wax walba aanu siinay ma iyagiibaa maanta gacan nagu soo fiiqaya walle annakaa isugu wacan markaasuu hadalka isagoo sii wata yidhi haddii madiine aan ku noqonno layukhrijanna alacazu minha aladal isagoo isagu casiiska isku wada nebigana daliil ku tilmaamaya sala allahu caleyhi wasalam oo waxa uu yidhi madiine marka lagu noqdona wallee ka cisada badani wuu ka saari ka dulliga badan marka hadalkaa cabdilaahi bnu ubay ibnu saluul ayay aayaddani kusoo degto looga jeedaa oo markii la weydiiyena wuxuu ku dhaartay inaanu odhan oo ilaahayna waa ku markhaati furo wuxuu yihi walaqad qaaluu kalimata alkufri wa kafaruu bacda islaamihim waxaa kaloo uu rabbi tilmaamay in aanay ku ceebayn nebiga iyo asxaabtiisa ilaa an agnaahum allahu warasuuluhu min fadlih in ilaahay ka qani yeelay fadligiisii mooyaane alle iyo rasuulkiisu oo nebigu sala allahu calayhi wasalam reer madiine markuu u yimid wuxuu u tegey iyaga oo caydha markaasaa ilaahay nebiga sababtiisii hodan iyo aqniyo kaga dhigay oo futuuxaadkii la furtay iyo khanaa'imkii lasoo qaatay iyo xoolihii la helay ayaa waxa weeyaan ay ku noqdeen dad hodan ah waxa uu nebigu u yimid iyagoo iskhilaafsan oo ishaysta markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala nebiga sababtiisa ayuu ku kulmiyey oo ay ku midoobeen marka alla waxa uu yidhi kumay ceebayn nebiga iyo asxaabtiisa ilaa ilaah iyo rasuulkiisu inay ku qani yeeleen oo ay fadliga alle qani kaga dhigeen mooyaane oo arrintaas ma wax laysku naco oo laysku ceebeeyaa may laakiin waxaa la tilmaamayaa wax kaloo meesha yaalla inaanu jirin wanaaggii loo galay unbay garan waayeen oo ka gaaloobeen intaasaa looga jeedaa ilaahay markaa wuxuu tilmaamo uu yidhi hadday toobad keenaanna way u khayr badantay hadday toobad keeni waayaanna if iyo aakhiraba waa lagu cadaabayaa wax u nusreeyo o u hiiliyana heli maayaan weligood alla waxau yidhi wlmu'minuuna mu'miniintii ragga ahaa iyo wlmu'minaatu haweenkii mu'minaadka ahaa kuwii alle iyo rasuulkiisaba rumeeyey rag iyo dumarba bacduhum barhkood awliyaau bacdin barhka kale sokeeyahooda iyo xigtadooda weeyi oo ya'muruuna waxay is-amrayaan bilmacruufi waxa wanaagsan wayanhawna waxaanay diidayaan can ilmunkari waxa xun bay inkirayaan oo ay isu diidayaan wayuqiimuuna asalaata salaadana way oogayaan wayuutuuna azakaata zakadana waa bixinayaan wayutiicuuna allaha warasuulah allah iyo rasuulkiisana waa ateecayaan ulaa'ika kuwaasi sifaatkaa laga helay sayarxamuhum allah ilaahay waa u naxariisan doonaa ina allaha alleh casiizun waa allaha xoogga iyo awoodda iyo halabada badan een cidina beegsan karin ina allaha alleh casiizun waa allaha haalibka ah ee cid alla cid u birdhan kartaa aanay jirin xakiimun ee xikmadda badan shay walbana halkiisa dhigaya wacad allah ilaahay wuxuu u ballan qaaday almu'miniina mu'miniinta iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka ah jannaatin jannooyin buu u ballan qaaday jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaala ay ku waarayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda oo alanhaaru waxaa looga jeedaa undee biyihii ku sugnaa webiyada wa masaakina iyo guryo ayaa rabbi u ballan qaaday guryahaasoo tayibatan wanaagsan kuwaasoo fii jannaati cadnin nagaadi jannooyinkii ku sugan macnaha jannooyin lagu nagaanayo oon meella looga diga roganayn laa yabquuna canhaa xiwalaa meel ay uga guurayaan ma jirto waridwaanun raalli ahaansho oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday ayaa akbaru waxaasoo dhan ka weyn daalika arrinkaa la soo sheegay ee ridaha rabbi ugu sarreeyo huwa isaga ayaa alfawsu liibaantiya alcadiimu ee weynayd yaa ayuha nabiyu nebiow jaahid ilkufaara gaalada la jihaad iyo walmunaafiqiina munaafiqiintaba oo waqlud ku adkow calayhim iyaga wama'waahum hoygooduna jahannamu jahannama weeyi wabiisa almasiiru meel loo noqdana jahannamaa ugu xumaatay yaxlifuuna billaah munaafiqiintu allay ku dhaaranayaan maa qaaluu inaanay hadalkaa gaalnimada odhan ayay alla ugu dhaaranayaan walaqad qaaluu wallaahi baan ku dhaartee laqad qaaluu dhab ahaan bay u yidhaahdeen kalimat alkufri gaalnimada kelmadeedii waa yidhaahdeen oo waa ku hadleen oo wakafaruu way gaaloobeen bacda islaamihim islaamnimadooda dabadeed oo wahamuu waxay ku hamiyeen bimaa lam yanaaluu waxaanay gaadhin waxaan aanay gaadhini waa maxay waa nebiga dilkiisay dooneen oo waxaa la yidhi markii waxa weeyaan ghaswatu tabuuk ay ka soo noqdeen ayaa goor habeennimo ah meer jiiroo yacni buur dusheed ah iyagoo maraya nebiga sala allahu calay wasalam iyo asxaabtiisa oo nebiguna raaxiladiisii uu saaran yahay oo camaar ibnu yaasirna uu hogaaminayo xudayfat ibnulyamaanna xagga dambe uu raaxilada xagga dambe uu ka wado ayaa halkii buurta markay ku beegan yihiina ay marayaan ayaa dhowr iyo toban nin oo munaafiqiintii ka mid ah ayaa gaadiidkoodiiyo geeloodii soo eriyey oo damcay inay nebiga iyo raaxilada uu saaran yahayba halkaa buurta ka tuuraan oo waxay is idhahdeen allayleh maantaad jaanis u hesheenoo way soo eriyeen markii camaar iyo xudayfa ay arkeen ay ku baraarugeen ayay ku jeedsadeen oo ay garaaceen oo yacni gaadiidka ay dib u celiyeen iyagiina markay garteen in la fahmay dib bay u noqdeen marka waa dhacdadaas markaa tabuug laga soo socday ayay habeenkaa dooneen nebiga iyo waxa uu fuushan yahayba inay buurtaa dacalkeeda ka tuuraan oo ay dilaan ayaa ay dooneen laakiin kumay guulaysan wahamuu waxay ku hamiyeen bimaa lam yanaaluu waxaanay gaadhin bay ku hamiyeen oo nebiga inay dilaan bay dooneen allaase ka difaacay wamaa naqamuu kumay ceebay nebiga iyo asxaabtiisa ilaa an aqnaahum allah ilaahay inuu qani yeelay mooye wax kale kumay ceebayn inuu ilaahay qani yeelay mooyaane iyaga iyo warasuuluhu rasuulkiisu min fadlih ilaahay fadligiisana uu alle ka qani yeelay inuu ilaahay iyo rasuulkiisu ay aqniyo ka yeeleen oo fadliga alle la siiyey uunbay ku ceebeeyeen taasina wax wax lagu ceebeeye may ahayne intay alle ugu mahadnaqaan dee inay rumeeyaan oy raacaan bay ahayd laakiin waa tawfiiq darrada iyo waxa weeyaan inkaarta ku dhacday bay sabab u tahay alla waxau ihi fain yatuubuu hadday haddaba ka toobad keenaan gaalnimada iyo munaafaqnimada iyoku wuxuu ahaanayaa noqodkaasi khayran lahu mid u khayr badan wain yatawallow hadday jeestaan oy ka soo noqon waayaan kufrigana yucadibhum allah ilaahay waa cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman xanuujiya fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhiraba wamaa lahum ugumana sugnaanin fi lardi arlada dhexdeeda min waliyin wax arrinkooda maamulo u gargaara iyo walaa nasiirin wax u hiliyaatoona uma sugnaanin wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online